asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo hadba dhinac aynu ka keenno iyada oo ka turjumaysa dadweynihii inaga horreeyey ama dadkii soomaaliyeed ee afkanaan ku hadlayno asalka iyo faraaca u lahaa iyaga ayaa hadduu afkan waxtar yahay wax ku qabsan jiray iyaga ayaana ku gudan jiray markay hawshooda damcaan iyaga ayaana yaqaanay sida habsarbeebeedkiisa loo isticmaalo ama habdhiciisa iyo luuqda laysugu aadiyo ama wax loogu ammaanto ama haddii eebba idmahayo loogu kaarta baxo kuwaas iyaga ah ayaa ahaa kuwii afka caanka ku ahaa afkeennuna waxa uu ahaa kuwii innaga inaga horreeyey xilligay joogeen af bisil oo karsan oo sidii la doonaba loo dhigi karo waxtarna ah kaasoo ahaa mid curin leh mid leh sarbeeb mid leh dabool mid leh dahsooni iyo haddii eebba idmahayo warar kale oo badan sheekadeennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinka noocaas ah mid ka mid a waxaa la yidhi laba nin ayaa safar ahaa safarkana sidiisaba dee waatii mahmaha soomaaliya ay ahayd safarow waxna gado waxna garo markii sidaa la dhahaa dee waxyaalo fara badan ayaa looga jeeday oo waxay ahayd safarka laftiisa inaan la dulminin isaga laftiisuna uusan ummadaha uu dhex marhayo dulminin iyadoo ujeedooyin badan laga leeyay oo mid wax laga faa'iida noqo ay tahay waxun ha lagaa faa'iida safarow adiga waxna ha lagaa faa'iido waxna faa'iid ayay ahayd waxna gada waxna garada saasay ahayd marka labadii nin ee safarka ayada isla socotay iyaga oo socda ayaa waxay arkeen nin meyda oo la wado nin meyda oo la wado ayay arkeen ninkaasoo haddii eebba idmahayo dhintay oo lagu wado rabrabtii lagu wado loona wado haddii eebba idmahayo iilkiisii ee markay ninkii arkeen ayaa labadii nin isla socotay nin ka mid a ayaa su-aal jeediyey oo marxuumkan dhintay ee rabrabta lagu wado nimankii waday ayuu su-aal weydiiyey kolkaasu wuxuu ku yidhi war ninku miyuu dhintay mase wuu dhuuntay waryaaya nimankiina ninka rabrabta ku wadow ninku miyuu dhintay mase wuu dhuuntay ayuu yidhi markaasay dhaheen intay soo dhowreen oo la yaabeen ninka doqonnimadiisa ayay dhaheen warar naga tag wax waalan baa tahay iyagoona meydkoodii ama marxuumkoodii bay iska sii wateen ay rabrabtoodii ku sii wateen saasay kula tageen isna waa la yaabay oo nimankii waa u jawaabi waayeen waa uu iska tegey saasuu ku tegey waxayna noqotay nin aan ereygiisii la fahmin isagu dee markaa uu leeyahay ninku miyuu dhintay mase wuu dhuuntay dee ujeedo ayuu ka leeyahay ujeeddada uu ka leeyahayna waxa weeye ninkan ma nin tarmay oo wax dhalayo ah mase waa nin isagoon waxba dhalin oo aan tarmin dhintay ayuu ka waday way isa fahmi waayeen nimankiiyo way isaga tageen isna wuxuu yidhi ninku miyuu dhintay mise wuu dhuuntay hadduu calla ninku dhintay dee waxaa weye waxba kama tegin magaciisa cidna sheeg sheegi mayso laakiin hadduu uu dhuuntay wuxuu ka wadaa awlaaddii uu dhalay ayaa joogtada waxaa la dhahaya waa carruurtii hebel iyagaa wardiga u bixinhaya iyagaa sadaqada u bixinhaya iyagaa saas macnaha waa nin dad u adeega adduunka kaga tegey saasuu ka wadaa labada eray ayuu isku daboolay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii eebe waxaa la yidhi ceebi waa laba afmaroojis ceebi waa laba afmaroojis ayaa la yidhi